بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله يمين قموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمد مصل بغير الوقت او غير قبله مصل بلا قرانه المتاكد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir beydkan wuxuu ku bilaabay sheekhu wax ku saabsan yemiinta iyo dhaarta la yidhaahdo yemiinu qamuus alyemiinu alqamuus waa alyemiinu alkaadiba alfaajira alatii yaqtadicu biha alxaalifu maala gayrihi waa dhaarta beenta ah oo qofka uu ku dambaabayo qofkuna ou rabo inuu ku goosto qof kale maalkiis ama xaq lagu leeyahay uu ku dafiro sumiyat qamuusan liannahaa taqmisu saaxibahaa fi limi uma fi nnaari qamuus waxaa loogu bixiyey qofka ku dhaaranaya ayay dembiga tiimbidaa kadibna waxay sii tiimbidaa ay usii gudbidaa naarta jahannamo waa qofku inuu ku dhaarto qof islaameed xoolihiis si uu xoolaha islaameed u qaato ama waxa lagu leeyahay uu ka dhaarto si waxaasi aan isaga loogu xakumin sharcigu wuxuu qabaa markay daddoodaan sida aqlabka ah oo qaalibka ah albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara qofka xoolaha gacanta ku hayda ama wax lagu sheegana isaga dhaaraa laga rabaa qofka wax sheegana oo muddaciga ah oo wax sheeganayan oo dooda qabana waxaa laga rabaa markhaati haddii marka qofkii markhaatiga laga rabay uu markhaatigii waayo ee qofkii wax lagu sheeganayay dhaartu u soo wareegto oo la yidhaahdo xoolahan inaad leedahay ma ku dhaarane ama aada waxaas qabin hadduu ku dhaarto dhaar been ah markaasaa qofku khatar ku dhacaa waa kabiira min alkabaa'ir waa khatar dhaartiisii ilaahay uu ku dhaaranayay subxaana wa tacaala oo beenta ahayd wuxuu ku beddeshay xoogaa adduunyo ah ilahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa iimaanihim hamanan qaliila ulaaئika laa khlaaqa lahm fi اlآakhirة walaa yukalimhum اllah walaa yanduru ilayhim ywma اlqiyaama walaa yuزakiihim walahum cadaabu caliim dadka iibsada ilaahay ballankiisa iyo dhaarihiisa ku iibsada xoogaa dheef ah ku iibsada dhaartii ilaahay lagu dhaaranayay ayuu been ugu dhaaranaa si uu xoogaa adduunyaa u helo kuwaas ilahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala ulaaئika laa khlaaqa lahm fi اlآakhirة aakhiro wax nasiiba ma laha wanaag ma laha aakhiro naxariis ilaahay heli maayaan janno ilaahay heli maayaan walaa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama ilaahayna subxaana wa tacaala hadal naxariis le ma kula hadlaayo mana fiirinaayo maalinta qiyaamo walahum cadaabun aliim cadaab waa xanuujiyana waa leeyihi nabiguna wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man xalafa calaa maali imri'in muslimin bigayri xaqin qofkii ku dhaarta qof muslin ah maalkii si gardarra ugu dhaarta laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan qofkaasu maalinta qiyaamo ilaahay wuxuu la kulmaa iyadoo ilaahay u caraysan yahay subxaana wa tacaala cara alla ku dhacda qofkaas wixii cara alle ay ka dhalanayso iyo cadaab qiyaamo oo ka dhalanayaanna waa soo marnay in kabiira ay yihiin marka arrintan waa kabiira min alkabaa'ir dad badan oo u heesta hadday xoolaha dhaar beena ku dhaartaan inay saas ugu xalaaloobayaan wara u yaalla wuxuu kaloo yidhi sheikhu taarikun lisalaatihi kabaa'irta waxaa ka mid ah dadka ku dhaca taarikun lisalaatihi midka salaaddiisa ka tagaaya salaadaha shanta arkaanta diinta islaamka oo shanta ah waa rugniga labaad qofkii ka tagaahina waa qof ruknigii labaad oo arkaanta diinta islaamka buriyey haddii inkirid ou inkiraa salaada faradnimadeeda ou qofku uga tago uu yidhaahdo salaaddu waajib iguma aha warba ma laho waa bil ijmaac kaasi waa kaafir salaaday keyrkeedba waxyaabihii ilahay dad ku waajibiyey qofkii iska inkiraa inta badan laakiin salaadda waxaa looga tagaa oo muslimiinta uga tagaan waa tasaahulan waay caajis iyo wehsi qofkii marka caajis iyo wehsi uga taga salaadda xukunkiisu waa maxay xukunkiisu xadiidka nabiga waxaa lagu sheegay calayhi isalaatu wasalaam qofka salaadda ka tagaa xukunkiisu inuu kufri yahay iyo kaafirnimo inuu yahow gaaloobaayo maxaa yeeley nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man taraka asalaata faqad kafara qofkii salaada ka taga ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee weysi ha uga tago ama keyrkeed ha uga tagee faqad kafara nabigu yihi calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kaluu nabigu yihi calayhi isalaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaa faman tarakaha faqad kafar annaga iyo munaafiqiinta waxaan iska fiirsanaynaa iyo dadka kaleba ballanka noo dhexeeya waa maxay waa salaadaas faman tarakahaa faqad kafara kaasu waa uu gaaloobay salaada kii ka taga waa gaaloobay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafara nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam taabicigii ah cabdullahi bni shaqiiq raxmat ullahi calayhi wuxuu yidhi maa kaana asxaabu rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalama yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan arkoon la kulmay ma aysan ahayn kuwo shay acmaasha ka mida haddii laga tago in lagu gaalooba u heesta markii salaada laga reebo salaada macnaha hadalkiisu waxa weeye saxaabigan taabicigan hadalkiisu macnihiisu wuxuu yahay saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen kuwo aaminsan qofku haddii ay salaada ka tagto inay gaaloobayso ilahina wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fain taabuu wa aqaamuu salaata gaalada laga warrama fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata fa ikhwaanukum fi ddiini hadday intaas la yimaadaan oy towxiidsadaan oy salaada tukadaan oy sakada bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaalihiin diinta walaalo idinkula ah mafhuumka ayaddu waa maxay hadday intaas la imaan waayaan inaysan walaalo diinta nagula ahayn aayad kale ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata fakhalluu sabiilahum hortooda ka wareega yaan la cabsiinin yaan jidka loo gelin yaan la dilin hadday towxiidsadaan oy shaataan oy salaada tukadaan oy sakada bixiyaan qof aan salaad tukayn oo taariku salaadana islaamnimada uu sheegaahi waa islaamnimo aan ama wax ka jirin ama dacfigeedu uu aada u liito waraan u yaalla maalinta qiyaamo taariku salaadka awal maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama waa salaatu ya nabigu calayhi salaatu wasalaam koow markaad maalinta qiyaamo lagu soo taagaba xisaabta waxaa lagaga bilaaba haye liiska salaadiisa soo bixiyaa laleeyahay haddaan liiska salaadaada waxbaba ku oolino taariku salaad ay kugu taallo maxaad filane waa horey naarta ha laga geeyo mujrimkan shaydaanka ah mujrimkan shaydaanka ah naarta hore ha laga geeyo qof marka taariku salaaduhu wuxuu gala lama arko ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee waxaa laga yaabaa dad safka hore ku jira taariku salaad inay yihiin sababtay ku noqoyaan waa maxay ilahay dartii u tuka maayaan maadaamay ilaahay dartiisa isa u tukanayn camalkoodu aqbal maha ajir male waalidka uu iska fiirina aabbihiisuu ka cabsana hooyihiisuu ka cabsana ama macallinkiisuu ka cabsana salaaddiina waa tukana qof weynoo qaangaarana waa uu yahay ficlulmunaafiqiin weeye ficilkaas munaafiqiintuna maalinta qiyaamo waa fi darki alasfali min annaari weeye isaguna saasoo kale u noqonahu mujrim shaytaana weeye kani waa ka liitaa midka aan masjidkaba soo gelin kanaa ka liita marka taariku salaad yaan la soo dhowaysanin gabar lama sii karo tukanaysa maxaa yeele iskumaba dhigmaane ayaduna waa ahludiin isaguna waa faajir taariku salaadehe oo nijaasta iska dhaqine nijaas iyo daahirna meel la iskuguma geeyo waa najis ayaduna waa daahira gabar taariku salaadana lama guursado taariku salaadada lama guursado ayadana haddii gabadhaada ninkaasoo doonay uu taariku salaad yahay isku siinin inaad sidaa waa xaaraam haddii isagoo tukada uu marka hore kaa guursaday kadibna uu salaaddii ka tagana maxaa samayne kasoo kaxayso kasoo wada mujrimka shaydaanka nijaasta yowse gabadha kaa nijaasayne waaya taarikun lisalaatihi weeye midkaa asna kabiira min alkabaa'ir ku jiraahay musallin bilaa tuhrin lahu bitacamudin ou yidhi ashyaadan waxay ayaguna la xiriiraan salaada musallin waxaa ka mid a dadka kabaa'irta ku dhacaya musallin mid tukanaya bilaa tuhrin dahaara la'aan ayuu tukanaa lahu bitacamud ay bitacamudin lahu taqdiima taakhiira ku jira ay bitacamudin lahu ukasid ou shaygaas dahaara la-aanta u kasay darteeduuna u yeelay saas kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacay salaada waxyaabaha lagu aqbalo ushuruuddeeda ka mida waxaa ka mid ah dahaarada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum alaaya waajib salaada in loo dahaaro qaato laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada'a qof salaaddiisa lama aqbalo hadduu xadad ku dhaco ilaa uu ka weyse qaato xadadka akbarka ah iyo midka asqarka ah labadaba waxaa la rabaa in laga dahaaro qaato markii salaadda la gelaayo haddii marka qofku si bareera uu salaadda u galo isagoon dahaaro qabin una qasdo ogna salaaddu inay saatan ku ansixaynin wuxuu noqonaa qof ku jeesjeesaa diintii iyo salaaddii ku jeesjeesaa istihzaa'aas iyo jeesjeeskaasuna waa khatar ugu yaraan waa kabiira min alkabaa'ir ugu yaraan waa kabiira min alkabaa'ir haddii laakiin ou si kama ah salaadda u xirto isagoon dahaaro qabin laakiin ilowsan inuusan dahaaro qabin ma dembaabayo laakiin markuu ogaado oo ay ku soo dhacdo inuusan dahaaro qabin hadduu anka salaada ku jiro markaas ay qalab kusoo tiriy uu ogaado uu xusuustay inuusan dahaaro qabin waa inuu salaada ka baxo waa inuu dhaqaaqo see salaadba kuma jireen waa inuu hore ka dhaqaaqo hadduu isku celiyo meesha ee uus yidhaahdo dadku ay kula yaabin xukunkiisu xukun fiican maaha markaas kadib foorarka uu foorarsado rukuucda uu rukuucayo sujuudda uu sujuudaahi cidda uu u rukuucaha u sujuudayay tahay ilaahay maahane waa dadka uu ka cabsanaho u ilaalinaya waa salaadda ilaahad u tukaysay ilaahayna subxaanahu wa tacaala salaaddiisa ma aqbalo tahaaro la'aan marka hore si kama ah aad ku gashay salaaddii adoo ilowsan inaadan dahaaro qabin aad salaaddii gashay kadib waad xusuusatay salaaddii dhexdeedii ay kugu soo dhacday inaadan dahaaro qabin markaas kadib waxaad u tukeehu allah maaha subxaanahu wa tacaala salaaduna maaha waxaad tukee salaadna maba aha maxaa yeele salaaddu ansax maahane iska dhaqaaq haddaad imaam tahana ankee maxaa samayne waad dhaqaaqe laakiin markaad imaamka taha waxaa samayne dadkii aad tujinaysa cid tujida oo booskaada istaagta ayaad safka hore ka soo qabane kadibna waa iska baxe weyse doono haddii qubays lagugu lahaana soo qubayso oo soo mayro inaad laakiin dadka ka cabsataa sax ma aha dadka qaar waa fuleeyo hadday dadka tujiyayaanna maba kusii jirto isagoo imaamaha waxaa ku soo dhacaa inuusan dahaaro qabin markaasuu salaaddii iska dhammaystiraa salaadda ma'muumiintu waa ansax laakiin salaaddiisu waa baatila wani waa aahim markaan hadduu salaaddii sii waday isagoo ogaaday in uusan dahaaro qabin qaarkoodna waxaa la sheegay inay dhuumanayaan oy dadka dhuumanayaan isagoo taagana waxaa ku soo dhacaya inuusan weyse qabin waana imaam kadib dadka waa rukuucina haddana samica allaahu liman xamida uu leeyahay haddana waa sujuudiyey dadkii markay dadku sujuudaan oy sujuudda ku xasilaan oy foolka dhulka wada dhigaan oo aayar albaabka uga baxaa maan la wadaa nin saas yeela lay sheegaya dadkii soo u tujaayey oo markay dadkii sujuudeen oo albaabka qibladda xiga ka baxay dadkii foolkay dhulka iskaga hayaan xiday ku hayaan naftaa qabatay haddii markii dambe dhinac la fiiriyaba oo ilxeyrka laga fiiriyey imaamkii dhinacuu jiraba maxaad ii dhiibataba wax taaganba lama arko wax jooga lama arko imaamku waa maqan yaha goobtu waa faaruq waa mashaqo waa in markaas mid ka midu dadka uu booska buuxiyo waay imaamkii fulayga ahaa booskiisii waa in nin ma'muumiinta ka midhu uu buuxiyo oo geesiyo oo faqiihigu marka haddii wuxuu ay kamakaayihin laguma haysto ilaa aad ka xusuusanay laakiin markaad xusuusato ka bax meesha haddaad laakiin u kasto ood bareer u samaydo ood salaaddii bareer u tukato dembiilaad tahay kabiira min alkabaa'ir aad ku jirtaa markaad xusuusatay kadib anke wixii aad sii wadaho waa waxaad kabiiro kula dhacaysay ogaaw waxaad u tukayda waa ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacalana waxaad ogaatay waxa aad sii waddo inuusan kaa aqbalaynin ee ka dhaqaaq meeshahay marka dadkan miyaad awal masaajidka usoo gashay ood u tukays midda kale markaad is leedahay dadku waa kula yaabayaan dadka iyaga weysadu kama burto miya ah bani aadamka aan weysadu ka burin horta waa kee oo mar walba weysadu iskaga iskaga dhowranta oon masquul iyo xaaje iyo midna aan aadin waa kee maadaama aan bani aadam walba waxaan kugula tilmaaman yihiin waxa aad meesha u fadhidaa waa maxay doqonow musallin bilaa tuhrin lahu bitacamudi dadka kabaa'irta ku dhaca uu ka mid yahay musallin bikayri lwaqti waxaa kaloo dadka kabaa'irta ku dhaca ka mid ah musallin bikayri lwaqti mid tukada salaadda waqtigeedii waqti aan ahayn salaad walbahu oo salaadaha shantaa ka miduhu waqtigay leedahay loo xadiday ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa salaadu mu'miniinta waxay ku tahay korkooda farad weliba waqtigiisa la jaangooyey farad la yska sii daaya maaha ood xilligaad rabta la imaan karto farad waqtigiisa la jaangooyo weeye duhurku cas waqtiuu leeyahy duhurku waqtiuu leeyahy casirku waqtiuu leeyahy maqribku waqtiuu leeyahy cishuhu waqtiuu leeyahy salaadda subax waqtigay leedahay waqtigeeda waqtigaan ahayna salaad ansaxeehu ma jirto haddaan hadda xilli duhuraan joognaahe oo duhuraan ka baxnee aan nidhaahno salaaddii subax oo berri imaaleed hadda aan iska tukanno ma nagala yeelaa nagala yeeli maayo tii casir aan hadda tukanno nagala yeeli maase musaafiriin ma nihine oo walba jamcu taqdiim kama wadne nabigana calayhi isalaatu wasalaam markii salaadaha loo sheegay waqtiyadoodana waa loo sheegay salaad marka waqtigeeda waxaan ahayn lagu tukan karo lama arko qofku marka isagoo og xilliga uu tukanahu salaadda waqtigeedii inuusan ahayn hadduu yidhaha waa tukanaa wax cudurdaarana uusan lahayn uuna u bareero arrintaas wuxuu noqonaa mid ku jeesjeesay saan hore usoo sheegnaba diinta ku jeesjeesaay mustahzi ayuu noqonaa mustahzia diinta ku jeesjeesana xukunkiisu waa khatar kabiira min alkabaa'ir uu ku jiraa markuu u yaraado ow hayri qiblatin ama wuxuu u tukaday qibladii waxaan ahayn iyo meelaan qibladii ahayn dadka muslimiinta waagi hore qibladoodu waxay ahayd baytulmaqdis waagii dambe waa la nasakhay qibladii baytulmaqdis ahayd iyo baytulmaqdis ujeesadkii loo jeesan jiray waxaa loo jeestay kacbada alkacba almusharafa oo maka ku taalla weligiisa nabigu waa jeclay calayhi salaatu wasalaam kacbada xaggeeda inuu tukado qibladiisuna ay noqoto qiblada kacbada qibladiisuna ay noqoto kacbada intuu marka maka joogay labada waas waafajin jiray calayhi salaatu wasalaam oo kacbada oo wuxuu ka mari jiray dhinaca baytulmaqdis maahane dhinaca kale markaasuu baytulmaqdisna u jeesan jiray kacbaduna waxay ahayd mid u dhexayda asagay baytulmaqdis labada markaa qiblaba waa u jeedayay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waagii dambe uu soo hijrooda laakiin wixii waas waafaji waayey amarkii unoo qaatuu baytulmaqdis u jeesan jiray yahuuddii madiina deganeedna waxay ku dhaleecay jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wax ku saabsan in ay ku raaceen muslimiintu yahuudda qibladda ku raaceen maadaama qibladda yahuuddu ay tahay baytulmaqdis yahuuddu waxay dhihi jireen say qibladda noogu waafaqsan yihiin ayay inta kale noogu waafaqi doonaan arrintaasna muslimiintu ma jeclayn iyo hadalka noocaas markii dambe ilaahi subxaanahu wa tacaala nabiga iyo saxaabadiisa waa ka neefiyey meeshii ay jeclaayeen in qiblad looga dhigo ayuu qiblad uga dhigay oo ah kacbada kacbada salaadda ula jeestaa la yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatraha ilah yidhi subxaanahu wa tacala wejigaada waan aragnaa nebi maxamedow aad cidhka xaggiisa u gadgadinayho oo aad samada hadba ka sugay waxyi iyo khabar lagugu amraayo inaad ka jeesato baytalmaqdis salaadahan ula jeesato kacbada waxaana kuu jeedinaynaa ilah yidhi subxaanahu wa tacaala qiblo aad raalli ka tahay ee fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami dhinaca masjidilxaraamka iyo qibladda xaggeeda wejigaada u jeeday markaad tukan tagto waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah muslimiinay meel walbood joogtaan waxaad u jeedidaan wejigiinna dhinaca kacbada dhinaca kacbada u jeedi kacbadu meesha rabtaa kaa jirteen hadda annagu haddaan soomaalinaha kacbadu waxay naga jirtaa qibladaha dhinaca waqooyigay naga jirtaa saas darteed soomaalidu waqooyigaba waxay u yaqaanaan qibladday u yaqaanaan dhinaca qibladda ku dhaha qibladda wuxuu ka wadaa waqooyiga ka wadaa dadka qaarna waxay u tukadaan annagu waatan waqooyi u tukannee koofuray u tukadaan magaalada madiino nabiga calayhi salaatu wasalaam koofuraa looga tukadaa qaar galbeeday u tukadaan qaar baryay u tukadaan qaar qiblo soorooyinkay u tukadaan qibladahaas u dhexeeya laakiin xikmaddu waa maxay maslaxadu iyo arrinta waxaas ku jirtaahi cid walba meeshii kacbadu ka jirto inay u tukataa la rabaa nin marka waxaa jira afarta qiblaba u tukaday salaadiisuna ay ansaxta koofur waa u tukaday waqooyi waa u tukaday bari waa u jeestay galbeed waa u jeestay salaaddiisuna waa ansax intana waa uu kasaaye waa ninkee ninkaasi waa nin kacbada ku wareegay waay dad waxaa jira hal salaadaho isla tukanayaan hal farad salaaddii duhuroo maanta dadaa tukaday qaar ka miduhu waa hal imaamay ku wada xirteen qaar ka miduhu koofuray u jeedeen qaar kale waqooyiyay u jeedeen qaar kale galbeeday u jeedeen qaar kale baryay u jeedeen dhammaanna salaadooda waa ansax yeeyihiin kuwaas aan isku dhinac u tukanayn haddana salaadoodu ansaxat waa dadka kacbada ku tukanaya iyo masjidulxaraam dadka jooga laba ninoo tukee aa iska soo horjeeda waa isfiirahayaan mid walba midka kale u ka soo horjeeda waa isdaawanayaan labadoodu guriga fargeeskaayo kacbadaa u dhexeeya nin walba gurigaa soo fiirsana waxaytumaa kuntum marka waa maxay fawalluu wujuuhakum shatra qofkii marka u bareera meelaan kacbada ahayn kacbadii ka jirin inuu salaad u tukado oo salaadda ku bilowda oo aan musaafir raakiba aan ahayn oo sunno tukanayo wixii la mida qofkaas wuxuu ku dhacaa dembi uu ku dhacaa kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacay istizaa uu ku jiraa uu diinta ku istizaa'ayo musallin bilaa qur'aanihi almuta'akkidi waxaa kaloo kabaa'irta dad ku dhacaa ka mid ah musallin bilaa qur'aanihi mid tukanaya qur'aankiisii la'aantii qur'aankii almuta'akkidi ahaa midkii adkaanayay oo in salaadda lagu tukadaa ay shardiga ahayd oo salaaddu la'aantiisa aysan ansaxaynin salaadda waxaa la rabaa haddii la tukanaa haddii la taagan yahay in qur'aan la akhriyo qur'aankaas wuxuu iskugu jiraa mid salaadda rugni u ah iyo midaan rugni u ahayn midka salaadda rugniga u ah waa kii oo qur-aanka ka mid ah waa faatixada laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaabi sheikhu marka wuxuu leeyahay faatixatu alkitaab qofkii aan akhrin oon salaaddiisa ku akhrin bareer iyo kas uga tagaahi xadiidkaasuu khilaafay rugni arkaanta salaaddiisa ka mid ah ka maqan qofkaasu hadduu salaadaas iyo ragcadaas tirsado waa uu dembaabay dembi keliyana kuma uu sin sinane kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacay laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaabi ayaa meel u taal laakiin masaladan waa maxay waa masale khilaafiya waa mas'ala fikhiya oo khilaafiya ah weeye culammada qaara wax ka soo rereeba ma'muumiinta iyo salaaddu hadday jahriya tahay qaarkood iyo haddii rukuucda aad imaamku soo haleesho iyo ragcadaas waa imaamka kaa xambaara qiraa'atu alfaatixa iyo ragaa yidhaahda culummada qaar ka midana gaar ahaan muxadisiintooda iyo say u badan yihiinna waxay leeyihiin ama imaam noqo ama ma'muun ma'muum noqo ama salaadu jahriye ha noqoto ama siriye ha noqoto ama rukuucda ku soo gaar salaada rukuuc ku soo gaar ama ha ku soo gaarin mar walba waxaa meel ku yaalla xadiidkii ahaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaabi ayaa meel ku taalla xadiidkaasaa meel ku yaalla haddii marka aad salaada tuko weydo haddaad salaada faatixada ku akhri weydo ood faatixada ka tagto una bareerto dembiyaad ku dhacehay dheheen kabiira min alkabaari ku dhace masaladan marka masaa-ishii hore waa ka fududa xoogaa waa ka jilicsanta wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq